bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu warkii oo kooban madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ayaa faray guddoonka maxkamadda iyo xidhi ilaalinta cusub ee maamulka galmudug inay kor u qaadaan hanaanka garsoorka iyo cadaalad ku dhisan guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa tababar furay ku saabsan awoodsiinta iyo guddiga xasilinta iyo nabadaynta ee gobolka shabeellada hoose maamulka degmada gaalkacyo ayaa ka mahad celiyey madaxdii ka qayb gashay dhismaha golaha deegaanka ee degmadaasi jared kushner oo ah wiilka uu sodoga u yahay madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in dadka madowgaha ee ku nool maraykanka laga doonayo inay guulaystaan madaxweyne dureet ee wadanka filibiin ayaa sheegay in dowladdiisu ay garbaha saara doonto mas-uuliyadda la dagaalanka caabuqa covid sagaaliyo toban ee ka jira dalkaasi filibiin intaas waa qodobadii warka ugu doorkaroona haatan isagii oo fidsan madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ayaa faray guddoonka maxkamadaha iyo xidhaalinta cusub ee maamulka galmudug inay kor u qaadaan hanaanka garsoorka oo cadaalad ku dhisan muuse cismaan abtow ayaa warkan inoo faahfaahin doona munaasabadan oo ka dhacday xarunta madaxtooyada galmudug ayaa lagu dhaariyey guddoomiyaasha maxkamadaha gobollada iyo ku-xigeenada xeeralaaliyaha guud ee galmudug oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed cabdi kaariye qoorqoor munaasabadda ayaa waxaa ka soo qaybgalay madaxweynaha galmudug madaxweyne ku-xigeenka guddoomiyaha baarlamaanka guddoomiyaha maxkamadaha sare xeer ilaaliyaha guud iyo hantidhowrka guud ee galmudug xubno ka tirsan labada gole ee dowladda iyo dhammaan howlwadeennada cadaaladda guddoomiyaha maxkamadda sare ee galmudug garyaqaan cabdulaahi maxamuud gacal oo dhaariyey xubnaha cusub ee guddoonka maxkamadaha iyo xeer ilaalinta ayaa kula dardaarmay inay si daacadda ugu adeegaan bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane maxamed cabdi kaariye qoorqoor ayaa bogaadiyey xubnaha cusub ee hay-adaha garsoorka isagoo faray inay xilkooda u gutaan si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo dadka ayna ka horumariyaan danta guud midnimada khaaska ah waxaan leenahay noqda kuwii baahida cadaaladda ay galmi qabto daqoola oo looga gudbo cadaaladii ladaboolka ka jiray intaas kadib sharaf bay noon tahay ilaa maanta midnimada u taagnay hay-addii saddexaad ee hay-adaha dowladda galmudug oo ah hay-adda garsoor runtii baahi weyn bay ahayd oo aada iyo aad ay u bannaan tahay doorkeedii waktiga sidaa la sheegay iyaga oo hawshaas aan ku jirnayna waxay ahayd wakti aan ku xuleynay looga horreeyay lagu dadaalayay in la helo garsoor hufan sharfad aqoon ku leh shaqadiisa gudo kale shaqadiisa
madaxweynaha galmudug ayaa amray dhammaan laamaha amniga hay-adaha dawliga ah inay si dhow ula shaqeeyaan garsoorka isagoona qiray inaysan jirin cid sharciga ka sarraysa sharciga hortiisana loo wada siman yahay
guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ayaa furay tababar ku saabsan awoodsiinta guddiga xasilinta iyo nabadaynta ee gobolka shabeellada hoose maxamed cali cumar jubba ayaa warkan inoo soo diray
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose oo si rasmi ah u furay tababarka awoodsiinta guddiga xasilinta iyo nabadeynta degmada marka iyo deegaanada hoos yimaada oo maamulka gobolka shabeellaha hoose u qabtay guddiga ayaa waxaa ku sugnaa munaasabada sanatar xuseen cali xaaji oo ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya iyo gudoomiyaha degmada marka guddigan oo ka shaqayn doona nabadeynta ayaa qaatay cashiro ay ku dabarki doonaan shaqooyinka horyaala tababarkanna waxa uu daba socday tababaro uu maamulka gobolka shabeellaha hoose hore ugu qabtay degmooyinka kale ee gobolka gudoomiyaha degmada marka cabdulaahi cali axmed waafo waxa uu sheegay in dhismaha guddigan uu muhiim u yahay maamulka degmada guddigan lasbixiyey dowlad ayaa maaragtay muxuu ahaay soo calaamadaysa riboodana lka rabaa aan dawladdii u gudbin uu ugu horeeyo guddoomiyaha gobolka heer dawlad goboleed ribooday naga sugaysa isnaga sugo ay naga sugaysaa dawladdii dhexan ribooday naga rabtaa marka aan ka wada shaqayno wada jirka iyo isku imaashaha iyo bulshada inaan u shaqayno senator xuseen cali xaaji ayaa maamulka gobolka shabeellaha hoose ugu mahadceliyey sida uu mas-uuliyadda iskaga saaray tayaynta adeegayaasha dowladda magaalada marka waxaa waa la soo dalxiis tegi jiray dadka dibadda joogo dadka dalka meel walba ay ka joogaan waxaa la imaan jiray magaaladan waxaa ku taala xeeb la dhahay sambuusi waxaa ku taala magaaladan ee, wixii oo dhanaa la rabaa dib dib dib in loo soo celiyay tartiib tartiib waaye rooma hal maalin ma ku dhismin sababtoo ah guddoomiyaha gobolka waa nin dhallinyaro firfircoon oo aad u shaqaynaayo muhiimada qofka haddii uu dhiig furan yahay uu shaqaynaayo waxaa waaya shaqada iyadana waa sii soconaysaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudan ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay in tababarada ay u qabanayaan maamulka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay ugu talagaleen in lagu hagaajiyo nidaamka wada shaqeyn ee dowliga ah iyo isku xirka bulshada iyo dowladda
Een, waxaa ku jira guddigiina dad dhallinyaro ah oo ururka dhallinyarada matala waxay maamulka kala shaqaynayaan horumarada dhallinyarada haweenkiia ku jiro waxaa la rabaa inay maamulkii kala shaqeeyaan baahiyaha haweenka odayaashii dhaqankaa ku jiro waxaa la rabaa dhaqankii wanaagsanaa ee nabadda ka shaqaynayay ee soomaalidu ay taariikh u lahayd inay kala shaqeeyaan maamulka iyo dadka ku nool nawaaxigaana
jaaliyadda ee maamulka magaalada gaalkacyo ayaa u mahad celiyey madaxdii ka qayb qaadatay dhismaha golaha deegaanka ee dhowaan loo dhisay degmada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdirasaaq maxamed axmed ayaa warkan ka soo diray gaalkacyo
maamulka cusub ee degmada gaalkacyo ee galmudug ee la doortay afar iyo labaatankii bishan oktoobar ayaa ka mahad celiyey dadaalka loo galay dhismaha golo deegaan oo sharci ah oo gaalkacyo ay yeelato markii u horreysay kadib munaasabad ay u sameeyeen dhammaan intii gacanta ka geysatay dhismaha golaha deegaanka kuwa ay ugu horreeyaan wasiirka iyo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug madaxdii hay-adaha c r d f c a iyo hay-adda dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka qaaradda afrika ee aiza oo ahaa hay-adihii kaabayaasha u ahaa dhismaha golaha deegaanka gaalkacyo gudoomiyaha dooran ee degmada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan jimcaale ayaana ugu horeyn u mahad celiyey cid kasta oo waqti iyo maalba ku bixisay dhismaha golaha deegaanka gaalkacyo ujeeddada maanta halkaan aan iskugu nimid xaflado ka ballaaran oo iskugu imaan doonaa insha allah laakiin wa- ujeedka wuxuu ahaa intii ka gacan siisay ee odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanadii iyo bulshadii intii qaybeeda kala duwan ee ku garab istaagay wasaaradda iyo labada guddi iyo hay-adaha shaqadan adag inaan maanta halkaan uga mahad celiyo runtii waxaan odhan karnaa juhdigii soo socday iyo marxaladihii lasoo maray iyo dadaaladii lagu jiray maantay biridhalkeedii baan taagannahay mas-uuliyaddii intaa loo soo dirirahayo koowaadna anigaa qaaday waxaan ilaahay marka hore ka baryaa ilahayna isagu caawin filashada bulshada iga filanayso juhdigii wasaaraddu ay bixisay ilaahay tacab khasaare kama dhigo insha allahu tacaala walaalayaal dhammaantiin waxaan aad iyo aad baa umahadsantihiin siihayaha xilka gudoomiyaha degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre ayaa isna sheegay inuu ku faraxsan yahay dhismaha golaha deegaanka oo uu xusay in loo maray habraac waafaqsan kan dhismaha golayaasha ee ku xusan dastuurka dowlad goboleedka galmuduga cabdishiiqdoon nageeye oo ku hadlayay magaca hay-adda c r d ayaa isna mahadcelin kadib sheegay in gaalkacyo ay tahay meel ku dayasho mudan meelo badan oo golo deegaan laga sameeyeen waxaa moodaa in ay uga duwan tahay dadka meeshaan jooga waxay aweer u yihiin arrimaha siyaasadda waxay aweer u yihiin sidii mujtamaca ha kufo ha kaco ha kufo ha kaco laakiin finalka inay waxay isugu yimaadaan oo rabitaankooda ay muujiyaan marka waxaan aaminsanahay in reer gaalkacyo rabitaankooda daacadda ahayd oo ay raalli ka ahayn inay wax samaystaan inay maanta taagan tahay ayadana ku dayashii mudan tahay ugu dambayna wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha galmudug axmed xasan cali iyo wasiirka wasaaradda cabdi maxamed jamac waayeel ayaa sheegay in gaalkacyo ay tusaale fiican u tahay dhismaha golayaasha degmooyinka dowlad goboleedka galmudugga isbishil cabdiraxmaan magaaladan maalmahan imaanaya odayaasha way isku fiicnaayeen xoogaa hadeer mugdiga ku kala jira saaxib waxaa lagaa rabaa labadii tiim nuucay rabaanba ha ahaadaan inaad isku keento gaalkacyo annaga waxaa noo caddaatay dadka ku nool dad ilbaha oo xadaariya inay yihiin oo dowladnimada micnaheeda fahmahaya oo yaqaana sida loo intifaacsado oo yaqaana magaceeda iyo sharafkeeda iyo hoggaankeeda intaba taana waxay keentay midaan hadda lixda bilood iyo shanta bilood qaadatay weeye laakiin waxaan hubaa waxa weeye arrinta ay galeen oo u howlgaleen hawl dhib badan inay ahayd
cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo jaalideed soomaaliyeed ee dalka koonfur afrika ayaa soo dhoweeyey xukuumadda uu dhowaan soo dhisay ama magacaabay ra-iisul wasaare rooble cabdiqaadir axad ayaa warkan ka soo diray south africa
jaaliyadda soomaaliyeed magaalada johannesburg ee dalkan koonfur afrika ayaa si weyn u soo dhoweysay magacaawista ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda cusub ee dhowaan uu soo magacaabay qaar ka mid a ganacsatada iyo waxgaradka magaalada johannesburg ayaa la hadlay warbaahinta qaranka waxa ayna ugu horeyn boogaadin u jeediyeen ra-iisul wasaaraha cusub iyo xukuumaddiisii iyagoo eebba ugu baryay in xilkoodii la garab galo
waxaan ilaahay uga baryayaa kuwii dalka samata bixi lahaa in ilaahay ka dhigo beeha annaga ka south africa ahaan waxyaabo nala ku yaqaana jira waxaan nahay dad shaqo waxaan nahay dad firfircoon waxaan nahay waxa keliya ee qofka soomaaliga ahi ee south africa uu ka barta waxay tahay ganacsi iyo furfurnaan ugu yaraan waxa uu qofku halkan markuu yimaado uu ka barto inay tahay horumar inuu sameeyo
magacaygu waa maxamed sahal maxamed ka tirsan odayaasha koonfur afrika gaar ahaan magaalada johannesburg waxaan taageersannahay aniga anuu ku hadlaya magaca odayaasha iyo dowladda hadda shaqaynaysa ayaan aad u taageersannahay waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa kuwa magaranaysa soomaaliya horumar gaarsiiyo oo dhibaatada ka saara inay noqdaan waxaan kaloo hambalyada saddexaad u dirhayaa baarlamaanka federaalka ee soomaaliya sidii wanaagsanayd ee gobonnimada lahayd ay u ansixiyeen uguna tureen shacabka soomaaliyeed waxaan hambalyada afraad u dirahayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka eh soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oon aad ugu hambalyaynayno inuu soo xulay ra-iisul wasaare aqoon iyo karti iyo waddaniyad leh
jaaliyadda soomaalida ee magaalada tan johannesburg ayaa wada qabanqaabo xaflad lagu soo dhoweynayo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda cusub ee dalkeena soomaaliya cabdulqaadir axad dhaqane warbaahinta qaranka soomaaliyeed johannesburg
maamulka isbitaalka guud ee degmada garbahaare iyo gobolka gedo ayaa dhammaystiray agabkii isbitaalka si bulshada ay adeeg caafimaad oo dhammaystiran oo u gaarsiiyo ama ay u helaan cumar cayduruus axmed ayaa warkan inoo soo diray
isbitaalka guud ee degmada garbahaare ee xarunta gobolka gedo wuxuu xilligan dabuulay baahida caafimaad ee qaar ka mid ah deegaanada gobolkan gedo oo horey dadka deegaanada qaar ay caafimaad u aadi jireen dalalka dariska iyo sidoo kale magaalooyin kale cisbitaalka qaybihiisa bukaanjiifkii sidoo kale bukaan socodka ayaa si joogta u shaqaynayo iyadoon ay jiifaan bukaano kala duwan oo isbitaalka la keenay halkaas sidoo kale qaybaha kale isbitaalka iyaguna ay tahay shaqadooda mid joogto ah gaar ahaana qaybaha hooyooyinka uurka leh ee dhalmada iyo sidoo kale qaybta carruurta waxaana kula kulmay qaybaha kala duwan ee isbitaalka howlwadeennada qaybahaasi iyagoona iga warbixiyey qaybaha ay gacanta ku hayaan waxaa sidoo kale xusud mudan in hooyooyinka dhalmada loola carari jiray magaalooyin kale balse xilligan isbitaalku uu dabulay waa baahiyaha hooyooyinka uurka leh ee khataraha kala kulmi jiray muddada safarka halka kuwa qaarna ay dhexda ku umuli jireen ama ku umul raaci jireen dhaktar aadan cabdi xaashi aadan goome agaasimaha guud ee isbitaalka degmada garbaharey wuxuu iga warbixiyey adeegyada ay bulshada gobolkan gaar ahaana magaalada garbaharey u hayaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa s n t v inuu maanta nagu soo booqdo isbitaalka degmada garbaharey khaasatan wariye cumar cabdiruus aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya runtii waa ku faraxsana waana kugu soo dhaweynayaa isbitaalku wuxuu ka kooban yahay ilaa dhowr qeybood oo sida caadiyinka isbitaalada ay ka kooban yihiin isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qayb bukaan jiif isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qayb bukaan socod isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qayb dhalmo oo haweenka iyo waxaas ay ku dhalaan isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qayb maxaan ku dhahaye nafaqa darrada ilmaha la yidhata sc-ga la yidhahda lagula tacaalo isbitaalku wuxuu ka kooban yahay qayb m c h ah oo hooyada ureyda iyo xaaladeeda iyo waxaas lagula tacaalo isbitaalku wuxuu leeyahay qayb outreachka tiim ka shaqeeya tuulooyinka aada dadka kusoo daaweeya tuulooyinka waxyaalaha ay xallin waayaana isbitaalka inta badan kusoo xiro talaal iyo daaweyn iyo talaba kusoo bixiyo tuulooyinka isbitaalku wuxuu ka kooban yahay oo kaleeto qayb t b ah ayuu leeyahay oo gooni ah oo bukaanada t b-da ay ka qaataan cumar cidruus axmed warbaahinta qaranka magaalada garbahaare ee xarunta gobolka gado
halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaanna waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya jared kushner oo oo ah wiilka sodoga uu yahay madaxweynaha dalka maraykanka ayaa sheegay in dadka madowgaha ee maraykanka ah laga doonayo inay guulaystaan jared kushner oo ah la taliyaha sare ee madaxweyne donald trump islamarkaana uu sodog u yahay madaxweyne trump ayaa waxa uu sheegay in dadka afrikaanka maraykanka ah laga doonayo inay ku guulaystaan dadaalada ka socda gudaha dalka maraykanka kuwaas oo ay ka mid yihiin in ay daryeel gaar ahaaneed ka helaan dadka madowga maraykanka oo ay rumaysan yihiin in aanay helin xuquuqdooda kaga aadan dhanka dowladda maraykanka waxayna dadkaasi had iyo jeer yihiin kuwa dabaqada labaad oo aan sinaba u helin shaqooyinka iyo dhinaca waxbarashada oo aada moodo in looga horeeyo dadka madowga ah ee ku nool dalka maraykanka waxaa jira buu yidhi jared kushner in aanu aragnay in dadka madowga maraykanka ay u baahan yihiin ay u badan yihiin kuwa ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee dalka maraykanka iyo in siyaasadda madaxweyne donald trump ay tahay siyaasadooda taas oo ah midda xisbiga jamhuuriga ay ka go-an tahay in dadkaasi kaalmo loo fidiyo oo dhan walba ah haddii ay noqon lahayd dhaqaale iyo haddii ay noqon lahaydba difaaca xuquuqahooda madaxweyne dureto oo ah madaxweynaha dalka filibiin ayaa sheegay in dowladdiisu ay dhabarka saaran doonto mas-uuliyadda la dagaalantaa caabuqa cudurka covid saraakiisha sarsare ee cilmiga sayniska iyo teknolojiyadda waddanka filibiin ayaa u sheegay madaxweynaha waddankaasi filibiin trutigo dureto inay in tijaabooyin ballaaran ay wadaan ay daraasad ku sameeyeen sidii ay u heli lahaayeen ka hordaga iyo la dagaalanka cudurkani dunida dhan dad badan ku geeriyoodeen waxaana ay sheegeen in tallaal looga hortago caabuqa covid sagaal iyo toban ay soo saari doonaan ugu dambeyntii sanadka labada kun koob iyo labaatanka marka laga soo tago cudurka covid sagaal iyo toban dhibaato ba-anda uu ku haayo dalka filibiin iyo guud ahaanba dunida ayaa misena waxaa dalka filibiin ka jira musuq maasuq weyn kaas oo ragaadiyey dhaqaalihii waddankaasi filibiin rodrigo dureto ayaa oo ah madaxweynaha dalka filibiin ayaa waxaa ummadiisa uu kala hadlay warbaahinta maxalliga ah ee ay leedahay dowladda filibiin isagoo u sheegay shacabkiisa dowladda filibiin ay qaadi doonto mas-uuliyadda lagula dagaalamayo cudurka covid guud ahaan warka caalamka oo aad ka dhegaysanayseen guryadio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaasha aan jecel lahayo waa inaga intaa mar